إلى إخواننا في فلسطين نقول لهم إن دماء أبنائكم هي دماء أبنائنا وإن دماءكم دماؤنا فالدم الدم والهدم الهدم ونشهد الله العظيم أننا لن نخذلكم حتى يتم النصر أو نذوق ما ذاق حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه
waa muuqaal la daawan karo qadar toban daqiiqo ah kaasoo ay alkataa'ib al akhbaariya ku soo bandhigayso weerarkii cagmarinta ahaa ee ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku qaadeen ciidamada dowladda federaalka ee ku sugnaa deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe ka hor intaysan kamirad alkataa'ib ku geynin meedaankii lagu diriray waxa uu isdaarka kuu soo bandhigayaa muuqaalo qalbitaabad leh oo soo bandhigaya gumaadka wuxuushnimada ee uu maamulka gumaysiga yahuudda ka wado marinka khaza muuqaalada oo ahaa kuwa aan indhaha loo dhammaystiri karin ayaa waxa ay bannaanka soo dhigayaan heerkay gaarsiisan tahay waxshiyadda kayaanka sahyuuniga ah taasoo aan kala reebin caruur roole haween iyo rag intaba isdaarka ayaa lagu muujinaya in mujaahidiinta ka halgamaya geeska afrika aysan ka dahsooneyn gumaadka foosha xun ee uu maamulka yahuudda ka wado marinka khaza waxaa muuqaalka kasoo muuqanaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo wata boorar lagu xardhay halkudhegyo lagu garab istaagayo ehelkeena khaza sheekh mahad warsame oo abdiraxmaan oo ka tirsan hoggaanka sare ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo kasoo muuqanaya isdaarka ayaa sheegaya in ahdaafta ay u dagaalamayaan ay ugu horeyso xureynta muqadasaadka muslimiinta ee falastiin walaalaheyna reer falastiin waxaan la qaybsanaynaa dhibaatada ay kala kulmayaan gaalada waxaan leennahay ku sabra khudlaaminta iyo garbaduubka ay idiin xidheen xukuumadda gaaloraacyada ah ee idinku xeedhan annaguna haddaan nahay xarakada mujaahidiinta al-shabaab hadafka aan u dagaalamayno halkan bariga afrika waxaa qayb ka ah xoraynta muqaddasaadka muslimiinta ee falastiin allaah baan ku dhaartaye maanta meel aan idiin soo marnay haddii aan heli lahayn raggaa hortayda fadhiya ee maanta qalin jebinaya iyo kumannaan kale oo huquurta ku jira dhankiinna ayaan soo aadin lahayn
intaasi kadib waxa uu isdaarku ku geynayaa fagaarihii dagaalkii xoogganaa ee deegaanka wargaadhi oo ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kaasoo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa dowladda federaalka والنور كشمس أشرقت ظل من بعد ظلام نحن في الليل ولكن أبشرهم أرسل الفجر السلام
sidaba looga bartay ciidamada dowladda federaalka waxa ay kaamirad alkataa'ib soo qabanaysaa firxad wadajir ah oo ay sameynayaan askartii lagu weeraray deegaanka wargaadhi waxaadna arki kartaa iyadoo mid mid loo tooganayo
قال يا جند البيارق سراكم بالتحار كونوا برقا وصوارق وارشقوهم بالسهام
dagaal iyo dirin aan waxba la isku reeban kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa si buuxda ula wareegay saldhigyadii ay ku sugnaayeen askarta dowladda federaalka kadib markii ay kasoo tillaabeen meedadka ciidankii halkaasi ku sugnaa oo ay qaarkood la dultegayo iyagoo dhaawacyo ah
قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا هو إن جاء إلي يلاقي فرجا قسم مني ووعد لا نجوت إن نجا لا نجوت إن نجا نجوت إن نجا
qaybaha dambe muuqaalka waxaa lagu soo bandhigayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo gacanta ku dhigaya gaadiid hub iyo saanad ciidan kuwaasoo ay ka carareen askartii dowladda federaalka ee lagu weeraray deegaanka wargaadhi
حاسد فيه فيه يعلم كل جاحد أننا أسد البقاع فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح فيه بالحق نسود مثل ما كان الجدود فيه أقصانا يعود فيه تلتئم الجراح